madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya inay ku lug leedahay falal sababi kara dagaal ka dhaca gudaha jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee somalilan waxa uu sidoo kale ku eedeeyey inay cadaadis ku saarayso somalilan qorshayaal ay rabto inay wax kaga bedelato kuwaasoo aan u wanaagsanayn deganaanshiyaha soomaaliya madaxweyne siciid cabdilaahi deni ayaa eedeyntani jeediyey mar uu waraysi siinayay telefishinka laanta afka soomaaliga ee b b c-da waxaan maqlaynaa in xukuumadda waxyaabo badan si hoose u wado oo ah waxyaabo weliba sababi karaa inay dagaalo dhacaan ayuu yidhi madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni mar b b c soomaali ay madaxweyne siciid cabdilaahi deni ay weydiisay waxa ay yihiin waxyaabaha dagaalka horseedi karaa ee ay dowladda federaalka soomaaliya ay wado ee ay ka wado gudaha somalilan ayaa waxa uu yidhi waxaa ka mid a oo aanu ognahay inay u gacan dhaafto maamulka somalilan oo ay qabaa'ilka toos ula hadlayso oo ay dadka ka hor keenayso dowladda somalilan hadalkan madaxweynaha puntland ayaa imaanaya iyadoo wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka kalluumaysiga ee soomaaliya cabdilaahi bidhaan uu isbuucii lasoo dhaafay uu gaadhay magaalada buuhoodle wasiir bidhaan iyo wafdiga la socda ayaa buuhoodle soo gaadhsiiyey dawooyin iyo agab kale oo caafimaad oo looga hortegi karo caabuqa safmarka ee coronavirus hadalkan madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa u muuqda in degmada buuhoodle loo gacan dhaafay maamulka somalilan halka dowladda federaalk soomaaliya ee xidhiidh la samaysay qabaa'ilka degmada buuhoodle sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa diyaarad sidaa dawooyin iyo agab kale oo caafimaad isbuucan ka dejisay magaalada badhan ee gobolka sanaag somalilan iyo puntland ayaa waxaa ka dhexeeya khilaaf dhinaca xuduudda ah gaar ahaan gobolada sool iyo sanaag iyo degmada buuhoodle sidoo kale somalilan ayaa dhowr jeer ka dhawaajisay inay heshiis ay ka gaadheen puntland khilaafka xuduudda heshiiskaasoo ay somalilan sheegtay inay puntland ku wada galeen caasimadda adisabab ee xarunta waddanka etoobiya sannadkii labadii kun iyo lixdii xilligaasoo ay heshiiskaasi ay saxeexeen madaxweynihii hore ee puntland cadde muuse xirsi iyo weliba madaxweynihii hore ee somalilan daahir riyaale kaahin